bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada aad caawa warka ku dhegi doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada showar oo shir gudoomiyey kulanka guddiga amniga degmada oo qodobo muhiim ah loogu hadlay xubno isugu jira wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo ganacsatada iyo bulshada suuqa bakaaraha ugu tagay dardargelinta qaadashada kaarka codaynta ganisa oo sheegtay in todoba xubnood oo al-shabaab ah ay ku dishay gobolka hiiraan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo qaabilay safiirka dowlada qatar u fadhiya soomaaliya caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo sheegtay inay duqaysay xarumo muhiim ah oo ay leeyihiin xasbullah
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystarintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan gudoomiyaha degmada jowhar ayaa shir gudoomiyey kulanka guddiga amniga degmada kaasoo qodoba muhiim ah loogu hadlay abuukar yare ayaa inoo faahfaahinaya guddiga amniga degmada jowhar ayaa maanta yeeshay kulan muhiim ah oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada ahna duqa caasimada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baare kulanka ayaa ka dhacay xarunta dowladda hoose ee degmada waxaana goobjoog ka ahaa dhammaan xubnaha guddiga amniga ee degmada inta kulanka uu socday waxaa si hoto dheer looga dooday xoojinta amniga guud ee magaalada gaar ahaana sidii loo taageeri lahaa loona dhaqangeli lahaa shuruucda adag ee golaha deegaanka jowhar ay shalay ansixiyeen kuwaasi oo looga hortagayo falalka amni darada iyo ciyaal weerada guddiga amniga ayaa ku ammaanay golaha deegaanka tallaabooyinka ay qaadeen iyagoo ku tilmaamay kuwo muhiim u ah dejinta amniga ilaalinta dhaqanka bulshada iyo ka hortaga falalka rabshadaha wata ee dhalinyarada ee kusoo badanayay magaalada kulanka markii uu soo idlaaday kadib qaar ka mid ah xubnaha guddiga amniga ayaa mar kale fariin adag u diray waalidiinta degmada jowhar waxay ugu baaqeen in ay mas-uuliyad gaar ah iska saaraan ilaalinta caruurtooda guryahana ay ku celiyaan si looga hortago inay ku lug yeeshaan falal halis ah oo wax u dhimaya amniga magaalada shirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa sidii ciyaalkaasi wax loogu qabo lahaa waxaa kasoo baxay qodobo aada u muhiim ah waxaa laga soo saaray sharciyo quseeyo waxaan soo dhaweynayaa go-aanadii iyo sharciyadii laga soo saaray dhalinyarada guud ahaan ee arrimahaas ku jirtana waxaan leenahay inay ka digtoonaadaan ee ka waantowaan amniga magaalada waa mid muqadas ah annaga wadna wada anfacayo inaan ka wada shaqeyno u istaagno inaan qurxino amnigii magaalada jowhar amnigeeda boqol kiiba boqol waa mid laisku hadlay karo marka laga reebo ciyaal weeradan maalmahan iska soo cusboonaatay iyadana waxaan rajinaya insha allah maalmaha soo socda madhahay weliba saacadaha soo socda in amniga tallaabo sharci uu ka qaadi doono lagana sifey doono magaalada jowharna nabadii iyo amnigii lagu yaqaanay shalay in lagu inay dib ugu soo noqon doonto ciyaal weeradu waa dhibaato weyn ee bulshadan kusoo kordhay waxaana la dhihi karaa markii loo bandhigo diinta islaamka dadka ciyaal weerada oo dad ay dadka ka dhiga daday dilaan daday dhaawacaan daday dhibaato u geystaan iyo dad ay muxuu ahaa guryahoodii dudumiyaan ma aha arinkaasi arin qof muslim ah lagu yaqaano nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuunu sheegayaa muslimka qofka ah ma aha muslimka waxa adiga sheeganaysid ma aha almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslim waxaa ahuu yiri nebiga sala allahu calayhi wasalam muslimiinta oo dhan qofka ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo gacantiisa ninka marka carabkiisa laga nabadgeli waaye ee caytamaaya ee aflagaadoonaya ee dadka xamanaya ee dadka dhibaya muslimnimada loo diiray waxaa ka sii dara midka gacantiisa laga fakan waayo asagana oo dadka inuu dilo inuu dhaawaco inuu guryahooda dumiyo dhibaatadaa geysanayo asna muslim ma aha sidaa darteeda muslimku wadadeedii ha ku soo noqdaano dhalinyarta fikirka khaldan aaminsan ee dhaqanka iyo aadaabta ay ka hallawday waxaan ugu naseexaynaynaa waxa ay ku socdaan ma aha wax islaamnimada ku fiican ma aha ee ha ku soo laabtaan islaamnimada nabi sala allahu alayh wasalam xadiid kale wuxuu ku leeyahay sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun muslim in la caayo waa faasiknimo waa daacad ka bax dilkiisa iyo dagaalkiisana waaba gaalnimo bal dadkan soo duulay ee dadka guryahooda kusoo duulay ee wadooyinka kusoo duulay hadda waxa ay samaynayaan ma aha wax muslimnimaha waa gaalnimo sidaa darteeda waxaan rabaa oon halkan baaq uga soo jeedinayaa arrimahan la soo saaray oo xukuumada ah intaysan dhicin ka hor ha ka waantoobaano falalka bulsho argagixinta ah ee ku saabsan ciyaal weerada waalidiinta waxaan leenahay ilmihiinna ka ceshada ciyaal weerada waa loo dulqaadan waayey waa loo joogi waayey dad badanaa u dhaawacna dhibaato badan u qaba guryo badanaa u dumay waxaas in laga hortago waa la go'aamiyey shala haddii ganaaxay ahayd aan dhehayno aan ganaaxay ahayd shala aan soo jeedino ka hadlayna maanta ganaaxa tiriifadiisiyaa la gooyey cunugii lasoo qabto ee lagu soo hero inuu ciyaal weere uu yahay loo aqoonsado lasoo hero lasoo xiro waxaa la go'aamiyey in laga qaado lacag tarafeeda gaari saddex milyan iyo laba boqol oo ganaax laga qaado madaxa laga xiiro xabsigaas ilaa damaanad buuxda uu ka helo aan laga saarin ayaa la go'aamiyey waalidka waa ku adag tahay cunug yaroo dhagax cid ku tuuray ee dhibaato geestay haddii lasoo qabto inuu saddex milyan laba boqol bixiyo waa ku adag tahay warniyo cunugaaga haddii aad abooto tahay iyo haddaad aaya tahay iyo haddaa eeda tahay haddaad aabba tahay cunugaaga cesho hooyinkii ilmada ceshadaanu muslimka laga celsho xubnaha isugu jira wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo ganacsatada iyo bulshada suuqa bakaaraha ugu tagay dardargelinta qaadashada kaarka codeynta maxamed iidle ayaa inoo muqdisho inoogu soo diray ka tirsan dowladda soomaaliya oo isugu jira wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxaana ee, ujeedka uu yahay oo suuqa bakaara ay u yimaadeen mas-uuliyiintan sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen qaadashada kaarka codaynta iyadoo sidoo kale kormeer dhinaca amniga ah lagu sameeyey qaybo badan oo ka mid ah suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho iyadoo mas-uuliyiinta uu ka mid yahay taliyaha saldhigga booliska degmada holwadaag oo suuqa bakaaraha qayb ahaan uu ka tirsan yahay
mas-uuliyiintan oo socod ku maray qaybo badan oo ka tirsan suuqa bakaaraha ayaa ganacsatada ku booriyey inay qaataan kaarka codaynta si ay qayb uga noqdaan kumanaanka codkooda dhiibta marka la gaaro aminta doorashada wasiirka ganacsiga wasiirka dhallinyarada wasiir ku-xigeenada warfaafinta iyo howlaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir iyo xubnaha maamulka degmada holwadaag ayayna ka koobnaayeen xubnahan mas-uuliyiinta ah ee maanta tegey suuqa bakaaraha qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ayaana hoosta ka wada xariiqay in muhiim ay tahay in la qaato kaarka codaynta si bulshada gobolka banaadir ay ugu dareeraan doorashada golaha deegaanka ee gobolka banaadir kormeerka kadib mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxa ay tageen xarunta degmada holwadaag halkaas oo ay ku dhegaysteen warbixin dhammaystiran islamarkaana ay ku kormeereen qaabka ay u socoto qaadashada kaarka codaynta ee dadweynaha guddoomiyaha degmada holwadaag ee gobolka banaadir bashiir cabdi maxamed iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deri yabo ayaa sheegay in bulshada gobolka banaadir ay u diyaargaroobeen doorashada golaha deegaanka ee gobolka islamarkaana ay qaateen kaarka codaynta waxay inoo tahay annaga maantay farxad aan la soo koobi karin runtii xukuumaddiiyo guura iyo gobolkiiyo guura maanta inay suuqa aad iyo aad ay runtii ay aad iyo aad maanta ay ugu soo dhex lugeeyeen arkeen nabadgelyada ka jirta arkeen ganacsiga ka jira arkeen eh, nadaafadda ka jirta arkeen bilicda ka jirta dadkiina ku wacyigeliyeen in ay kaarka qaataan saddex saacadood ay ku dhex wareegaayeen wax badan ayay bulshada moraalkeedii iyo niyaddeeda ay ka beddeleen in wasiirradii dawladda oo socda oo suuqii bakaaraha dhex socda inay bulshadu arkaan wax weyn ay xaqiiqatan ka beddeshay ayaga laftirkooda waxaa laga yaabaa wasiirrada inay muddo dheer suuqan bakaaraha raggii ugu dambeeyey inay ku jiraan dadweynaha gobolka banaadir deggan oo isdiiwaan geliyey oo halka milyan oo qof ahaa waxaa laynka rabaa inaad qaadatiin kaarka aad ku codaynaysiin haddii aad rabtiin meesha maanta dalku maraayo horay inuu uga sii socdo amniga maanta aan haysanno dawladnimada aan haysanno horumarka aan haysanno haddaad rabtiin inaan hore u sii soconno oo adduunyada aan la tartanno oo meesha ilmaheennu maanta ay ka tahriibayaan annagana loo soo tahriibo waxay ku xidhan tahay kaarkaas inaad maanta qaadatiin codkiinna aad la baxdiin waxyaalaha adduunyada ay ku kala hormarta waxaa ka mid ah dadka inay qofkay rabaan ay doortaan wasiirka ganacsiga wasiirka dhallinyarada iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha howlaha guud iyo warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo qayb ka ahaa wasiirrada kormeerka ku tegey suuqa bakaaraha ayaa iyaguna ka hadlay waxyaabihii ay ku soo arkeen suuqa bakaaraha iyo guud ahaan arrimaha la xidhiidha doorashooyinka waxaan leeyahay oo aan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha u soo baxda doorashada ha u soo baxda doorashada waxaannu ognahay soomaaliya caadifadii qabiilkama tagto nin walbaa wuxuu leeyahay aniga meesha waa laygu dulmiyey shala ninka aaminsanaa in lagu dulmiyeyo maanta soo baxo cid dooro marka koowaad waxaan idinka doonaynaa inaad codaysaan inaad codaysaan oo codkiinna aad dhiibataan oo aad ogaataan taasi inay tahay xuquuq shakhsi shakhsi ah oo qof kasta uu si shakhsiga u leeyahay oo cidka cidda asagu uu doorto uu xaq u leeyahay oo isagu ku qanacsan yahay uu doorto marka annaga mas-uuliyadeenna koowaad ma ahan inaan idin idhaahno hebel doorta hebelna diida mas-uuliyaddeena koowaad waa inaan idin dhahno codeeya annagoo xisbigii ka tirsan ayaa idinle codeeya oo ciddaa doontaan u codeeya hadafka aan u soconnaa maaha annagoo inaan kuraasta qaadanno maaha in xisbiga j s b guulaysto waa in muwaadiniinta soomaaliyeed ay codeeyaan oo cidda ay doonayaan u codeeyaan waxaan rabnaa inay qaataan kaarka ayna co- maalinta codeyntaana soo baxaan muhiimad weyn ayuu leeyahay dib ayay ka fahmi doonaan dadka muhiimadda uu leeyahy lakin waxaan rabnaa kaarkaas oo kaarka codaynta ah waa kaarka keliya ee wax lagu bedeli karo sida gaar ani waxaan la hadlayaa dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada waxaan u sheegaynaa kaarkaas codaynta waa kaarkii aad xukunka iyo dowladnimada kula wareegi lahaydeen hay ha dhowaato ha dheeraato hadda way noo bilaabatay waxaan bedelaynaa golaha counsilka waxaan ka wada dhigaynaa dhalinyaro waxaan rabnaa inaad dhalinyaradii ay wada codeeyaan ee dhalinyaro u wada codeeyaan sababtay ku tahay markuu madaxweynahan imanayo meeshaan lama iman kara jirin qof mas-uuli ma iman kara jirin makhraantiba cad baa jooga waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed aan leeyahay war wixii aanu qabannay ama dadka madaxda hadda jooga ay qabteen ku qiimeeya oo wixii ay ka gaabiyaanna u sheega laakiin waxaa laydinka rabaa oo muhiimadda kuwaa tahay inaad soo baxdaan oo codaysaanin oo dad la doorto iyana wax doorta aad noqotaanin mustaqbalkeennu taasuu ku jiraa taasaan isku garabsanaynaa waxba ma nama dheera waddammada deriska nala iyo kuwa naga fogfog ee maalinba qofka iyagu rabaan in dooranaya waxbay nama dheera dhallinyarada reer muqdisho waxaan leeyahay ama dhallinyarada bablationka wasiirka dhallinyaradana waa nala jooga hadalka wuu iga damayn doonaa dadka maanta jooga ee soomaaliyeed boqol kiiba toddobaatan waa dhallinyaro war dhallinyaroy mustaqbalkiinni way codka laydinka doonaya waa laga yaabaa inay adag tahay oo dalkan lixdan iyo dhowrkii ay ugu dambaysay in la codayo ama wakhtigii hore ay ugu dambaysay waa laga yaabaa inay dadka ku cusubta oo surprise ku tahay hay-adda anisaa ayaa sheegtay in toddoba xubnood oo al-shabaab ah ay ku dileen gobol kiiraan abuukarday ah ayaanoo faahfaahinaya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qanka ee soomaaliyeed ayaa faahfaahin dheeraada ka soo saartay howlgal qorshaysan oo ciidanka nisah ay ka fuliyeen gobolka hiiraan deegaano ka tirsan howlgalkan oo si gaara uga dhacay tuulo lagu magacaabo biyo madoobe oo hoos tagta deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan waxaa lagu dilay toddoba xubnood oo ka tirsan xubno ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab ee ka dagaalama deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hiirshabelle duqeyntan ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyey gaari xamuul ahaa oo kooxdu ay u isticmaali jirtay rasaasta iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee culus oo markaasi ka howlgelayay goobta la weeraray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo saartay howlgalkan waxaana ay sheegtay in muhiim uu ahaa bartilmaameedkan la burburiyey qoraalka ayaa lagu yidhi ciidanka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah oo maanta howlgallo qorshaysan ka fuliyey tuulada biyo madoobe oo hoostaga deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in muhiim ay ahayd howlgalkaas iyadoo la sheegay in laga hortegay khataraha kooxaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka wadaan gobolka hiiraan howlgalladan ayaa qayb ka ah howlgallo dardar ah oo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii ugu soo dhambeeyey dib uga soo labakacleeyay deegaano ka mid a dowlad goboleedka hiirshabelle guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa qaabilay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya ibraahim guudle ayaa muqdisho kasoo diray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya doctor cabdullah bin saliim al nu'aymi ugu horeyn safiirka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka warbixin ka siiyey howlaha safaaradda qatar ee soomaaliya mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ay ka wada soomaaliya waxaana uu sheegay inka dowlad ahaan ay ka go-an tahay xoojinta iyo dardargelinta xiriirka labada wadan iyo sii wadida taageerada ay la garab joogaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ugu horeyn dowladda qatar uga mahadceliyey taageerada ay la garab taagan tahay soomaaliya oo ay ka mid yihiin mashaariicda horumarineed ee ay dalka ka wado gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa tilmaamay in uu meel wanaagsan marayo xiriirka saaxiibtinimada ku dhisan ee ka dhexeeya labada dal waa soomaaliya iyo qadare wuxuuna sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay xoojinta iyo joogtinta xiriirka labada wadan ka dhexeeya ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa shacabka iyo dowladda qatar ugu hambaliyeeyey maalinta xornimada ee dalkaasi wuxuuna sheegay in qatar ay tahay saaxiib soomaaliya kala dhexeeya xiriir saaxiibtinimo oo dhinacyo kala duwan ku salaysan
aad naga dhegaysanaysaana waa ra-idii ujiro markana warka caalamka sidoo ay wararka sheegayaan israa'iil ayaa sheegtay inay duqeeyeen kaabayaasha dhaqaale ee kooxda cusbalo ay ku yaallaan dhowr goobood oo ka tirsan koonfurta dalka lubnaan ciidamada waxay sheegeen in dhismayaashaasi la weeraray ay ka mid yihiin xarunta tababarka iyo gooba laga rido gantaalada ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaani ay israa'iil ku qaaday xusbullah israa'iil ayaa kordhisay duqeyma ay ka geysanayso koonfurta lubnaan inkastoo ay xabad joojinta la gashay kooxda xusbullah boqolaal qof ayaa lagu dilay lubnaan tan iyo markii la saxiixay xabad joojinta sanadkii hore dhegeystayaal warkii haweenkaas ayaan kusoo gabagabeynay ciddii warkayaga seegana wax dib ugu daalacan karaan barda aynu facebook kulanahay redio jor waa anigu cabdiqaadir maxamed ah sidaas iyo nabadgeliyo